khudbadda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo laga baahiyey warbaahinta dowladda ayaa socotay ku dhowaad siddeed daqiiqo waxaana uu uga hadlay xaaladda siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka ugu horeyn waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in la qabto doorashooyin habdoon hase ahaatee waxa uu tilmaamay inay jiraan dad diidan arrintaasi iyo dowlado shisheeye uu ku eedeeyey inay kasoo horjeedaan xasiloonida soomaaliya oo jecel in waddanka uu dib ugu laabto fowdo iyo qalalaaso sal u ah kala qaybsanaan siyaasadeed waxaan diyaar u nahay in dalku doorasho ay ka dhacdo wakhtigeedana ay ku dhacdo si nabdoonna ay u dhacdo balse nasiib darro waxaa caqabad ku ahaa dad gaara iyo dowlada shisheeye oo ujeedkoodu ahaa in dalka ay foodo ay ka dhacdo ama foodo la geliyo burbur iyo kala qaybsanaan dib loogu celiyo si uu u dhaco firaaq dastuuri ah madaxweyne farmaajo ayaa soo dhoweeya baaqidii ra-iisul wasaaraha madaxweynayaasha maamul goboleedyada galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo sidoo kale gobolka banaadir wuxuu intaasi ku daray inaan la kala qaybin bulshada sidoo kalena aan ciidamada lagu kala geyn siyaasadda waxaan bogaadinayaa dadaaladii nabadda ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir anigoo soo dhoweynaya baaqyadii ay ka soo saareen arrimaha doorashooyinka haddaba si loo suurtogeliyo qabashada doorasho ku salaysan heshiisyadaas aan soo xusnay waxaan ugu horeyn aan ugu baaqaya dhammaan dhinacyada soomaaliyeed in la joojiyo wax kasta oo dalka u horseedi kara xasilooni darro farmaajo ayaa khudbadiisa kusoo hadal qaaday xaaladihii ugu dambeeyey ee muqdisho waxaana uu dhaliil u soo jeediyey siyaasiyiin uusan magacaabin oo uu tilmaamay inay horey xilal sare uga soo qabteen dalka kuwaas uu ku eedeeyey inay qeyb ka yihiin abaabulka dhibaatooyinkii dhacay maalmihii lasoo dhaafay waxaan ugu baaqaynaa ama aan ugu baaqayaa dhinacyada abaabulaya xasilooni darrada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin shalay xilal dalka u soo hayay maantana doonaya inay xilkaas iyo mid la mid ah ay qabtaan inay u horseedaan foodo si ay kursi ay igu gaaraan maalmihii lasoo dhaafay waxaa astaan cad ay u ahaayeen sharka iyo khayrka waxaa loo qaybsamay badbaadiye iyo barakiciye madaxweynaha ayaa ugu dambeyn sheegay in wadahadalka uu yahay waxa ugu muhiimsan oo uu ku imaan karay is-afgaradka isagoo intaa ku daray in maalinta sabtida ah ee soo socota uu hortegayo baarlamanka golaha shacabka sibuu yidhi dib loogu soo celiyo heshiiskii toban iyo toddobadii sebtembar ee sanadkii hore walaalayaal maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka ayna waajib igu tahay inaan isku dheeli tiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyey ee golaha shacabka uu meel mariyey waxaa maalinta sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hanaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada maxamed cabdulaahi farmaajo oo muddaxileedkiisa uu dhammaaday siddeedii febraayo ee sanadkan ayaa wajahaya culays xoogan iyadoo muqdishona ay ka dhaceen dagaallo looga soo horjeeda maamulkiisa cabdicasiis barrow v o a muqdisho